إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah mas-uul ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ayaa sheegay in handadaad lagu hayo shaqaalaha dowladda federaalka safaaradooda kenya in ka badan shan boqol oo qof ayaa ka faa'iidaystay dowro diini ah oo lagu qabtay qaar ka mid ah xaafadaha degmada saakow ee walayada islaamigaah jubbada dhexe warbixin cusub oo lagu daabacay websayte lagu magacaabo the elefenti ayaa lagu sheegay in duqaymaha darooniska turkigu ay ka geysanayaan soomaaliya ay kordhiyeen khasaaraha gaaraya dadka rayidka ah waxaa magaalada saakow ee jubbada dhexe laga furay maqaayad si gaar ah loogu iibiyo hilibka idaha maamulka la baxay somalilan ayaa lagu eedeeyey inuu dhulboob ka wado magaalada hargeysa maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa saacadihii lasoo dhaafay weerar ku qaaday maraakiib ku socdaalaysay badda cas دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kuu soo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday qaar ka mid ah saldhigyada ciidamada shishe ee ka samaysteen gobolka shabeellada hoose ciidamada ka soo duulay waddanka uganda ee ku sugan degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose ayaa xalay la kulmay dagaal toos ah oo uga yimid dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay weerar ku qaadeen fariisinka ciidamada shishe gaar ahaan kuwa uganda ay ka samaysteen halka loo yaqaano biyomaalow ee degmada baraawe isla shabeellada hoose howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay ka fuliyeen islamarkaana lala beegsaday ciidamada shisheeye waxaa ka mid ah dagaal kale oo lagu qaaday ciidamada shisheeye gaarhaan kuwa uganda ee ku sugan degmada jannaale welina faah-faahin dheeriya kama aanaan helin inta uu leegyahay khasaaraha gaaray ciidamada shisheeye ee xalay lagu weeraray difaacyada ay ku sugnaayeen mas-uul ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ayaa sheegay in handadaad lagu hayo shaqaalaha dowladda federaalka safaaradooda kenya maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya
wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa sheegaya in safaaradda dowladda federaalk ay ku leedahay dalkaas ay cagijugleen iyo handadaad u geysatay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka xogahaan helayno ayaa intaa ku daraya in qaar ka mid ah howlwadeenada qunsuliyadda dowladda federaalk ee dalka kenya ay xabsiga u taxaabtay dad ay ku jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk iyo mas-uuliyiin kale inta kale ee soo hartayna ay gacanku gabad yihiin maadaama fariimo goondisa hawada loo marinayo dadka xilalka ka haya dowladda federaalka ee ku sugan dalka kenya ayna u dirayso safaaradda dowladda federaalk ay ku leedahay dalkaas korneel kofi oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka iyo agaasimaha hay-adda socdaalka ayaa xusay in qunsuliyadda dowladda federaalk ay markasta dhibaataynayso dadka xilalka ka haya dowladda federaalk waxa uu sheegay inay si xun u bahdilayso madaxda isagoo sii wata hadalkiisa korneelka waxa uu tibaaxay in ganacsato iyo siyaasiyiin kale ay dhibaatooyin kala kulmayaan safaaradda dowladda federaalk ay ku leedahay magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya waxa uu intaa ku daray in xadgudubyadaasoo idil uu horboodaya safiirka dowladda xasan sheekh u fadhiya dalka kenya waxaan halkaa ku soo arkay dhaliil aan qarsanayn oo loo jeedinayo safiirka soomaaliyeed ee jooga dalka kenya dhaliishaas oo ka mid ah adeegyada safaaraddu ay bixinaysay waxyaaba la xidhiira iyo sidoo kaleeto xadgudubyo la leeyahay safiirka ayaa qayb ka ah ayaan kenya ku soo arkay oo ah dad siyaasiyiin oo xadgudubyo lagu sameeyey qaar la xidhay qaar loo hanjabay qaar farriimo loo diray iyo qaar kaleeto dignina la siiyey arrintaa arrin qarsan ma ahan kenya taallaa dadkii ay dhibaatadaasu ku dhacda qaar ka mida weynala joogaan oo xildhibaano ah waxaan aniga soo arkay oo la soo kulmay ganacsato soomaaliyeed iyo siyaasiyiin soomaaliyeed oo dhibaatadaas ay ku dhacday oo shalay iyo daraad bay ugu dambaysay ay dhacaysa arrintaasu waa mas-uuliyad dowladda dhexe ku soo laabanaysa muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa isa soo tarayay eedeymaha dul hoganaya safaaradda dowladda federaalk ay ku leedahay dalka kenya ayaa hadda xabsiyo ku yaala magaalada nairobi waxay u taxaabtay dhowr qof kuwaas oo ka mid ah mas-uuliyiin xilal kala duwan ka haya dowladda federaalka ilaa iyo haatanna si rasmiga looma shaacin waxaa loo xiray oo lagu qoonsaday inay ka dambeeyeen mas-uuliyiintan in ka badan shan boqol oo qof ayaa ka faa'iidaystay dowro diini ah oo lagu qabtay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada saakow ee walayada islaamiga ah jubbada dhexe warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed muudey axmed abu muslim dowradan waxaa ka faa'iidaystay shan boqol iyo konton isugu jira rag iyo dumar taas oo muddo toban maalmood ah socotay xaafadaha nasrudiin iyo al ansaar ee degmada saakow duurada waxaa dadka lagu siiyey wacyigelin badan iyo duruus diini ah gunaanadka dowladda waxay dadweynuhu ka warameen wixii ay ka faa'iideen dowladda toban beri ayay socotay maasha allah si fiican ayay noogu soo gabagabowday xaafadda al ansaar daruusyo kala duwan ayaan ku qaadanay maa hiya alhijratu الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي واجبة إلا أن تقوم الساعة ما هو الجهاد الجهاد هو بذل الجهد والوسع في جهاد الكفار والمرتدين والمنافقين كم أنواع الجهاد الجهاد نوعان جهاد الطلب وجهاد الدفع ما هو الجهاد الذي نحن فيه الجهاد الذي نحن فيه هو جهاد الدفع ما هي الطهارة الطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجاسة bulshada ku dhaqan degmada saakow ayaa aada u soo dhoweeyey dowladani iyaga oo sheegay in ay wax badan ka faa'iideen warbixin cusub oo lagu daabacay website lagu magacaabo the elefanti ayaa lagu sheegay in duqeymaha darooniska turkigu ay ka geysanayaan soomaaliya ay kordhiyeen khasaaraha gaaraya dadka shacabka ah warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya salmaan axmed websayteka the eleventy oo ah mowqic ka faallooda arrimaha afrika warbixinno baaritaano iyo falanqeyno ahna daabaca ayaa qoray warbixin uu diiradda ku saarayo duqeymaha diyaaradaha turkiga ka fuliyeen dalka soomaaliya kuwaasoo waayadii ugu dambeeyey geysanayay khasaare baaxad leh oo gaaraya dadka shacabka ah warbixinta oo ay qoreen qorayaal lagu kala magacaabo iqra saalaax iyo guuleed moxamed waxaa lagu bilaabay wakhtigu wuxuu ahaa xilli qoraxdu sii dhacaysay dad ku dhow konton qof ayaa isugu yimid beer ku taalla nawaaxiga deegaanka bakhdad ee gobolka shabeellaha hoose iyagoo doonaya inay afuraan maadaama maalinkii oo dhan ay soomnaayeen may ogeyn in baaba uu ku soo food leeyahay saacaddu markii ay ahayd siddeedda fiidnimo ayaa mar keliya la kulmeen weerar culus guuxa diyaaradaha ayaa dhagaha jebiyey dadka durbadiinna waxaa dhacay duqayn xooggan waxay ahaayeen diyaarado turkigu leeyahay ayaa lagu yidhi warbixintan uu daabacay mowqica the eleventy xaawo moxamed oo ah hooyo shan iyo labaatan sano jir ah islamarkaana dhashay lix carruur ah ayaa markii duqayntu dhacday waxay iswaayeen carruurteeda lixda ah iyo zawjkeeda waxaana habeenkii oo dhammi ay ku dhuumanaysay beerta waagu markuu dilaacay ayayna gaartay tuulada iyadoo ka warbixisay wixii dhacay duqaynta oo dhacday siddeed iyo tobankii bishii maarso waxay gallaafatay nolosha saddex iyo labaatan qof oo rayid ah oo ay ku jiraan carruur iyo haween halka ay ku dhaawacmeen toddobiyo toban qof oo kale hay-adda amnesty international ayaana soo jeedisay in baaritaan lagu sameeyo duqayntan oo ay ku tirisay inay qayb ka tahay dembiyada dagaal ee ka dhacaya soomaaliya xaawo moxamed oo duqaynta turkiga ku weysay wiilkeeda oo kow iyo toban sano jir ah iyo zawjkeeda halka ay ku dhaawacmeen afar ka mid a carruurteeda iyadana uu dhaawac ka soo gaaray ayaa la hadashay warbixinta waxay leedahay si xun ayaan u dhaawacmay waxaan duqaynta ku waayey zawjkayga oo ahaa qofka keliya aan ku tiirsanaa wuxuu iska ahaa beeraley waxba fara kuma hayo xitaa ilmahayga uma haysto guri ayay tidhi warbixinta websayteka the eleventy waxay leedahay dowladda federaalka ayaa sanadkii labada kun labaiyo labaatanka waxay qaaday howlgal ballaaran oo ka dhana al-shabaab kaasoo ay taageerayeen dowladaha maraykanka iyo turkiga dowladda federaalka iyo turkiga ayaana kala saxiixday sanadka labada kun afar iyo labaatanka heshiis arrimaha difaac ah oo soconaya toban sano oo xiriir ah oo ku qotoma amniga badda soomaaliya oo ah dal dhaca geeska afrika warbixinta ayaa tilmaamaysa in dowladda turkiga oo taageero militari siisa dowladda federaalka sidoo kalena tababartay ciidanka gorgor ay waayadii u dambeysay duqaymo loo adeegsaday diyaarado daroonis ah duqayntii ugu dambeysay ee bakhdad ayaana dhalisay walaac xooggan oo laga qabo khasaaraha gaaraya dadka shacabka ah inkastoo dhowr bilood laga joogo duqaynta turkigu ka geystay deegaanka bakhdad gobolka shabeellaha hoose islamarkaana dhalisay khasaaraha baaxadda leh ee gaaray dadka shacabka ah ayay haddana ehelada dadka uu turkigu xasuuqay waxay tilmaamayaan inaanay weli garowshiyo ama magdhow ka helin turkiga iyo dowladda federaalka waxaan aragnaa dad rayid ah oo waxyeello ka soo gaarayso duqaymaha daroonista ee sannadihii u dambeeyey ka dhacayay soomaaliya duqaymahaas waxaa horey u fulinayay ciidanka maraykanka laakiin hadda waxaa ku luglay dhinacyo kale oo turkigu ka mid yahay sagaal duqayn oo ay fuliyeen diyaaradaha maraykanka ayay hay-adda amnesty ku ogaatay in lagu dilay ugu yaraan kow iyo labaatan qof oo shacab ah ayuu leeyahay cabdulaahi xasan oo ah baare ka tirsan hay-adda amnesty international maalin kadib duqayntii ay dadka badani ku dhinteen ee ka dhacday nawaaxiga deegaanka bakhdad ee gobolka shabeellaha hoose wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka ayaa soo saartay war-saxaafadeed ay ku sheegayso in duqaymo ka dhacay bakhdad iyo baldooska lagu dilay soddon dagaalyahan oo ka tirsan al-shabaab duqayntuna ay ka caawiyeen saaxiibada caalamiga ah oo ah mustalax ay dowladda federaalka ugu yeerto dowladaha shisheeye ee qaybta ka duulaanka soomaaliya inkastoo waayadii hore ay diyaaradaha daroonista soo farsamaynayeen dowlado ay ka mid yihiin maraykanka iyo ruushka haddana dalal ay ka mid tahay turkiga oo qaybka ururka naato ayaa soo saaray diyaarado daroonis ah kuwaasoo ay si fudud ugu wareejisay dowlada ku yaala afrika diyaaradda biyoqdaar ee turkigu farsameeyey ayaana duqaymo ka geysatay dalal ay ka mid yihiin soomaaliya naijer maali iyo burkina faso kaalinta sii ballaaranaysa ee turkigu ku leeyahay duqaymaha ka dhacaya soomaaliya ayay warbixintu ka muujinaysaa walaac la xidhiira koror ku yimaada khasaaraha gaariga dadka shacabka ah koox isha ku haysa khasaaraha gaara dadka shacabka ee ka dhasha duqaymaha ayaa xaqiijisay in sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka soomaaliya laga diiwaangeliyey korarka duqaymaha daronista ee geysanaya khasaare gaariga dadka shacabka ah weli dowladda turkigu ma laha nidaam hufan oo ka taxadaraya khasaaraha ay duqaymahooda gaarsiin karaan dadka shacabka ah inta badanna way iska ilaalisaa inay sheegato mas-uuliyadda duqaymaha ee dadka shacabka waxyeeladu ka soo gaarto ee ka dhaca soomaaliya ayay leedahay warbixinta the eleventy turkiga oo markii hore soomaaliya ku soo galay kaarka kaalmada bani'aadamnimo ayaa hadda noqday awood militari oo galaangal xoog leh ku leh soomaaliya khubarada ayaana soo jeedinaya inay lama huraan tahay in turkiga su'aalo laga weydiiyo duqaymaha uu ka fulinayo dalkan warbixinta uu qoray mowqica the eleventy ee ka faallooda arrimaha afrika waxay markan dib ugu laabanaysaa duqayntii maarso ee sanadkan labada kun afar iyo labaatanka ka dhacday tuulada baqdaad ee gobolka shabeellaha hoose dadka ku dhaawacmay duqayntan ayaa loo qaaday magaalada muqdisho waxaana la dhigay isbitaalka madiina cabdiraxiim yuusuf oo ah injineer ehellah dadka ku waxyeeloobay duqaynta isbitaalkana gurmad ahaan u yimid ayaa tilmaamaya in dadka la beegsaday ahaayeen maati aan waxba galabsan oo aan hubaysnayn ayay leedahay warbixinta mar ay soo xiganayso dadka dhibanaha u ah duqaymaha turkiga ee soomaaliya bulshadan horay ayaa loo dulmiyey waxaan codsanaynaa inay cadaalad helaan dhibanayaasha oo ay ka mid tahay in magdhow la siiyo qoysaska waxaan kaloo codsanaynaa in lala xisaabtamo dadka ku lugta lahaa weerarka lana qaado tallaabooyin ka hortegi kara in mustaqbalka soo noqdaan weeraro kuwan la mid ah ayuu yidhi cabdiraxiim yuusuf oo ehellah dhibanayaasha turkigu duqaynta ku laayey lana hadlay mowqica the elevent duqaymaha xagga cirka ee maraykanka iyo turkigu ka geysanayaan soomaaliya ayaa gallaaftay nolosha dad badan oo soomaali ah oo ay ku jiraan ganacsato beeraley odayaal dhaqan iyo dad bulshada magaca ku leh waxaana duqaymahan ay sababeen in dad badan ay ka barakacaan guryahooda iyo deegaanadii ay deganaayeen maadaama duqaymuhu saameeyeen waxyaabihii ay noloshooda ku tiirsanayd sida wax soo saarka beeraha soomaaliya oo aan lahayn dowlad dhexe oo awood leh iyo dowladda federaalka oo iyaduba shishigaha ku martigelinaysa waddanka awgeed wuxuu dalkan noqday masrax iyo fagaare lagu tijaabiyo gantaalada iyo diyaaradaha militari ee shisheeyaha waxaa magaalada saakow ee gobolka jubbada dhexe laga furay maqaayad si gaar ah loogu iibiyo hilibka idaha warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macali cabdiweli
أبتدي بالحمد لله وأحمده وأثني عليه واعترف له بالولاية كل خلق بين يديه magaalada saakow ee jubbada dhexe bilihii lasoo dhaafay waxay ka soo kabsanaysay raadadkii ay magaaladaasi ugu tageen duqaymihii shisheeyaha kenya iyo maraykanka ay ku baabi'iyeen goobo ganacsi oo badan oo ay lahaayeen dadka shacabka ah waxaa magaalada hadda laga aas-aasay ganacsiyo hor leh oo qaarkood dadka magaalada la riyaaqeen goobahaas waxaa ka mid ah maqaayad loogu magacdaray yusra oo hilibka idaha lagu iibiyo taasoo soo jiidatay dadka magaalada waxayna maqaayaddaasi kulmisay odayaal badan oo hilow u qabay badeecada noocan ah sida ay ii sheegeen maqaayadda ayaa noqotay goob dadka wax ka yaqaana faa'iidada hilibka idaha iyo subagiisa isku tilmaamaan waxaana xusid mudan in soomaalidii hore hilibka idaha iyo subagiisa ay u kaashan jireen inta badan xanuunnada soo wajaha horay ayay yidhaahdeen laxaw iyo lax meel ma wada galaan si aan wax oga ogaano ayaan booqanay maqaayadda xili ay dadku dalbanayeen hilibka idaha xubnihiisa kala duwan waryaa soo qawo hilibka idaha soo qawo garab soo qawo biradeeda soo qawo madaxeeda soo qawo waryaa boobsii wiilow isnoolay waryaa garab idaha soo qawo soo qawo soo qawo boobsii waa diyaar saxbi waa diyaar waa diyaar waa diyaar suldaan shucayb yuunis ibraahim oo ah suldaanka beesha shiqaal ayaa ku sugnaa maqaayadda waxa uu ku jiray dadka sugayey in loo keeno hilibka idaha haddaba waa kan isaga oo ka hadlaya bismillah alxamdulilah magacay waa suldaan shucayb sheekh yuunis sheekh ibraahim waanu ku dhowahay idaacad alfurqaan bismillah alxamdulilah maqaayadda horta waa magaceeda waa baar yusra allaha noo barakay ilaahay idimkii waa deegaanka saako ay ku taallaa khaasatan masjidka xamza ay ku dheggan tahay waxay caan ku tahayna waa la yaqaanaa waa waddaniga sida badarkii ka soo baxay baarihii aan tabacannay ilaahay raxmaankaa noo soo saaray waxaa kaloo lagu isticmaalaa waa nimcoolaydii noocyada kala duwan si hilbihii geeli iyo arigii waxayna caan ku tahay hilibka idaha marka hadda waa artaa waa waxa fadhiya hadda waa kuraasayaan sugaynaa annaga waa feelaan ku jirnaahoo ilaaha ku mahadsan marka waxaan leenahay walaalkana baar yuusra maadaama la yidhahdo baarko wuxuu kaloo ku magac dheer baar axmed dinsoor sidee bulshada ee degmada saako ay u soo dhoweeyeen maqaayadan walaalow si kale ilaabay u soo dhoweeyeen hadda mogtahay wixii dadku waxay rahan wixii wadanigii hilibka idaha weliba khaasatan hadda ee maqaayada laga isticmaala annaga hadda faaran u soo galnay mogtahay dhammaanteen meeshan ku kulnay annagoo ah odayaasha dhaqanka iyo waxaana kulmiyeyba waa wadaniga iyo hilbaha waa u fadhinaaba hilbiyaha mucunayna soo maahana soo dhoweynta intaasaa noogu filanba waxaan leenahay axmedna ilaahay subxana wataala maqaayada ilaahay kuu barakeeyo ummadda wax ka cuntana waxaan leenahay waxay ka cuneen wax daawo oo nadiif oo dheefle ilaahay oga dhigo maadaama loo soo raadsaday wixii wadaniga ah asalaamu calaykum waraxmatullah siday bulshada saako u arkaan in magaalada laga furay maqaayadda hilibka idaha isku xil saartay magacaygu cabdiraxmaan sheekh abubakar maqaayadda baaryusra oo saakow ay ku taallo xarunteeda saakow waxyaabo badan bay maqaayadaha ay dheer tahay waxaa ka mid a sada hilibka hilibka idaha hilibka idaha ayay gooni ay u beegsataa waxaa la dhihi karaa oo ay maqaayadaha kale ay dheer tahay horta raashin macaanna waa jiraa raashin macaan way sameeyaan waxa kala sameeyaan raashin gooni ah kala nooc ay sameeyaan subaxii haddaad timaado roodhi baa laga ama furun baa laga helaa subaxii marka timaado intaad waaga marka saa u baryo waxaa kaloo la helaa mashaariyaa laga helaa waxaa kaloo laga helaa subax marka timaado intaana quraacda la gaarin quraac fudud maarata quraac fudud oo maarata oo lagu sugayo quraacda ayaa laga helaa waxaa kaloo laga helaa laba saac marka la gaaro quraac ful dhammaystiran baa laga helaa waxaana ka mid ah hilibka idaha asoo baruura markaa cuntid gacmahaagii oomaan kaa dhaqaynin marka waxaana ka mid a maqaayadda oo aad hadda usoo jiita dadka soo oo aad u xiiseeyaan hilibka idaha hilibka idaha maqaayadaha kale lagu maqlo gaaskuna u roon yahay caafimaad ahaanna hilibka idaha aad baa loo faaliyey magaha lagu kariyaa wax alla wixii waddankeenna ka baxa iyo oo badar ah iyo wax alla wixii nimcooley ah ayaa lagu kariyaa dhammaanteed ma garata idaha ay ku gaar tahay dadka jiran oo dhan baa yimaada ilaadan maraqa ay ka cabbaan hilibka ay cunaan baruurta ay cunaan calooshu waa furantay waa qaras baxaysaa jirooyinka waxaa soomaali ku mahmaadaa laxaw iyo laxa meel ma wada galaan qofkii xanuun hayaba maraqa iyo hilibkay soo doonatay magaalada marka waxa weye way u taagan tahay hadda saacaddaanaan marayno sidii ugaaska iga horreeyey caddeeyey waan faylan ugu jirnaa maahana kuraastii way dhammaatay marka magaalada allah u barakeeye aad bay u wanaagsantaa ma garad maxamed dinsoor waa ninka leh maqaayadda waxa uu inooga waramayaa fikraddan ah in maqaayad idaha gaar u ah uu furto waxa ku dhaliyey iyo sida ay bulshada u aragto maxmed dinsoor ayaa aad loo kasaa laakiin maxmed macalin shayban waa laii kaasaa maxmed waxaad inooga warbixisaa maqaayadda iyo waxyaabaha aad ku haysaan maqaayadda haddaan idinka warbixiyo waxaan ku haynaa dalaga dalka ka baxo ayaan ku haynaa iyo hilib ido hilib geel ayaan ku haynaa oo muhiim ah idaha maxaad ku doorateen oo muhiimad gaar ah u siiseen idaha waxaan ku doorannay dadweynaha aad u jecel saas darteedaan u doorannay dadweynaha ay naga codsadeen waan u samaynay oo aad bay nooga gataano subaxdii laba sacba way naga dhammaadaan waa gartay sidee u arkaan bulshada hilibkan idaha ee aad gaar kala tihiin bulshada waxay u arkeen si fiican bay u arkeen daabay u arkeen aad bay u jecel yihiin aad bay noogu soo dhoweeyeenoo codsigooda markaan sameynay ayagan aad bay noogu soo dhoweeyeen hilibkii aadayna u jecel yihiin waan gartay xageed ka soo iibsataan hilibka hilibka waxaan ka soo iibsanaa dabgal baqdaad meel ay dhahaan jawaarey saakow meelahaasaan kasoo iibsanaa marka dad ma jiraan keliya u yimaada hilibka idaha dad haa hilibka ida keligeed inay cunaan waa u imaadaan annakan waxaan isku daarnaa oo diyaarinaa arin waan diyaarinaa idan waan diyaarin ninkaas dalabkiisa waxaan ku siinaa nin aan ida kuweydiinay ninaa jiro oo hilibka ariga kuweydiinay marka labadaba waa karinaa oo ninkii ari raban ari baan siinaa ninkii idin raban idaan siinaa hadday dhammaatan waxaan leenahay ari baa soo haray idihii waa dhammaaday baan u sheegnaa inkastoo warbixinteenna aysan daarnin faa'iidooyinka hilibka idaha iyo isku daaweyntiisa haddana waxaa biyukama dhibcaan ah sida uu u waxtar badan yahay waxaana jirta in soomaalidu siyaabo kala duwan ugu daaweyso subagga idaha xanuuno kala duwan sida aan ka soo xignay soomaali dhoktar waxaana ka mid ah in lagu daaweeyo xanuunnada hoos ku xusan bakteriyada caloosha hargabka iyo ifilada xanuunnada lafa xanuunka sida riixa iyo ruumatismka baxnaaninta iyo ka soo kabashada dhaawacyada iyo lafajajabka xanuunka neerfaha ee sinta ku dhaca ee loo yaqaano siyaatika xasaasiyadda iyo xanuunka neefta xiiqda gaas calooleedka nooca aalsa dilanka haweenka korriimo la'aanta carruurta
أبتدي بالحمد لله وأحمده وأثني عليه واعترف له بالولاية كل خلقة بين
maamulka ah la baxay somalilan ayaa lagu eedeeyey inuu dhulboob ka wado magaalada hargeysa faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar bulshada ku dhaqan magaalada hargeysa ee caasimada maamulka la magac baxay somalilan ayaa dulbaabi jirdil isugu daray qaar ka mid ah bulshada degan magaalada hargeysa qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan magaalada hargeysa oo ka cabanaya xubin ka tirsan maamulka la baxay somalilan oo dhulbaab ku haya in ciidan iyo gaadiidka cagafta uu soo weeraray qoysaskan deganaa magaalada hargeysa waxayna intaasi ku dareen in guryahooda cagafta la marisay islamarkaana dhulka loola simay nisab bayse la yidhaahdo heyday marka doorashadu soo dhawaato sameeya maxay hayday buuq samaysta ayaa nagu haysta maxay hayday meel aanaan iskaba soo gelin aan shaqo isku lahayn ayuu nagu haysta wuxuu yahay ninkaasi nisabaysa mar waa ninkii sanduuqyadii daarasalaam soo qaaday ee buuqa ka sameeyey sidii buu u wareegayaa weli alaan waxaan waxay ku war heleenuun dadkii maxay hayday halkaa deganaa waxay ku war heleenuun cagaf cagaf ordaysa iyo ciidan uunbay ku war heleen oday sibaysa la idhaahdo oo saaka maatidayadii iyo ciyaalkayagii geliyey cagaf dumar uurle ciyaal maati alaabtayadii hantidayadii waxa iga wala baabiyey in lanaga qabto khasaaraha budadna waa igu yaalaan feedhana waa igu yaalaan laba xabadood dushaa la ii mariyey carruurtaa yaryar ee naqnaqan roobkaasaa da'ayaa la ii dhigay oo baraxaasaa la ii dhigay maamulka la magacbaxay somalilan ayaa dhibaato ba-an ku haya bulshada degan magaalada hargeysa isagoona marar badan barkiciyay qoysas deganaa magaalada hargeysa warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga halfurqaan maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa saacadeen lasoo dhaafay weerar ku qaaday maraakiib ku socdaalaysay badda cas waxaa ka warramaya cabdiraxmaan beder markab ganacsi oo sidii shidaal islamarkaana ku safraya calanka gariiga ayaa lagu weeraray subaxnimadii hore maalintii shalay biyaha badda cas xilli uu halkaasi marayey kooxa ubaysan oon heebtooda la garanayn ayaa weeraray markabka sida ay warar ku sheegayaan markabkan ayaa ka yimid dhanka waddanka ciraaq isagoo kusii jeeday jasiiradda qobros waxayna wararka intaa ku darayaan in kooxda markabka soo weerartay ay wateen laba doomood oo yaryar markay u soo dhowaadeen markabka ayaana rasaas odda kaga qaadeen shaqaalaha markab ka saarna ayaa waxay xoogaha soo baxaya sheegayaan inay ka koobnaayeen ilaa iyo shan iyo labaatan ruux iyadoo aysan wax dhibaataa soo gaarin shaqaalaha balse ay waxyeello adag soo gaartay markabka waxaana gaabsi ku yimid awooddii socodka ee markabka labada doomood ee soo weeraray markabka ayaa lagu waramayaa in mid ka mid ay saarnaayeen saddex ilaa iyo shan ruux halka midda kalena ay saarnaayeen toban ruux kooxda xuutiyiinta ee yeman ka dagaalanta ayaa loo badinayaa inay fuliyeen weerarka maadaama waayihii dambe howlgalle ay ku bartilmaamisanayaan maraakiibta maraykanka iyo ingiriiska ay ka fulinayeen biyaha badda caas warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga waa naga intaa